bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhduna ay ku beegantahay toddoba-iyo labaatanka bisha saddexaad ee maaj sannada laba kun iyo siddeed iyo tobanka qodobada saaki raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya u idin hayana waxaa ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre oo guddoomiyey shir looga hadlayay doorashooyinka iyo dibuweysa dastuurka ee dhismaha dowladaha hoose oo xamar oo lagu qabtay magaaladan muqdisho ee caasimadda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo sheegay in isku darka labadaha baarlamaan ee halsuun ee galmudug ay ka dhigan tahay in cagta la saaray dhabihii geedi socodka iyo horumarka deegaanada galmudug shaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka ohaayo dalka maraykanka oo ku booriyey madaxda dowladda federaalk soomaaliya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka taagan degmada beledxaawo ee gobolka gedo howlgalka ka dhanka maleeshiyaadka al-shabaab oo ka socda gobolka hiiraan oo la sheegay inuu sii socon doono akhbaaraadka caalamkana waxaa ka mida madaxweynihii hore waddanka koonfur afrika bresen jacob zuma oo lasoo taagay maxkamad si loo weydiiyo dacwad la xidhiirta musuq maasuq uu ka sameeyey waddankaasi khilaafka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka ruushanka iyo waddamo maraykanka uu ku jiro sii kordhaya iyo maraykanka ee dalal midooda yuruba dalkooda ka eryoonaya boqolaal diblomaasi u dhalatay waddanka ruushiya
waxaan u baahannahay inaan aragno soomaaliya oo nabad ah qurux badan isla markaana barwaaqo ah laakiin weli ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadii ma waadan ogayn muwaadin guushu inay ku timaaddo marka si wada jira loo howlgalo guuldarraduna ay timaaddo marka mid mid loo shaqeeyo oo qof kastaa danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed madaxdeennu guusha way nagu hoggaamin kartaa annaguse waa inaan noqonnaa dadkii garan lahaa aan wadajirno walaalayaal gacmo wadajir bay wax ku gooyaan
intaasina dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobadii warkaya ugu doorka roonaa u diyaargarooba isagiioo faah-faahsan oo koldhowdinan baqaado insha allah ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey shir looga hadlayay doorashooyinka dib weegista dastuurka iyo dhismaha dowladaha hoose oo lagu qabtay magaaladan muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa shirkaasi uu shir guddoomiyey warbixintan waxaa inooga diyaarisay waryahayaga nasro bashiir cali shirka guddi hoosaadka siyaasadda loo dhan yahay oo ka qabsoomay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee magaalada muqdisho ayaa waxa ay kaga hadleen arrimaha doorashooyinka dib oogista dastuurka iyo dhismaha dowladaha hoose ee gobolka banaadir ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa shir guddoomiyey waxaana lagu soo bandhigay shirka qab iyo qoraalka qafoofta hindis sharciyeedka doorashooyinka laba kun iyo labaatanka iyo qorshaha dhismaha dowladaha hoose ee gobolka banaadir oo ay soo diyaarisay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka oo kaashanaysa maamulka gobolka banaadir wasiiru dowlaha xafiiska ra-iisul wasaaraha cabdulaahi xaamud maxamed oo warbaahinta qaranka la hadlay markii uu soo dhammaaday shirka ayaan wax ka weydiiyey ahamiyadda shirka waxyaalaha ugu weyn oo laga hadlay waxaa ka mid ah soo bandhigistii ay soo bandhigtay wasaaradda arrimaha gudaha qabiqoraalka kalfoofka hindisa sharciyeedka doorashooyinka oo intaan loo soo bandhigin guddiga golaha wasiirada aan loo bandhigin aan gudbin guddiga hoosaadkan ay ku falanqeeyaan isla arko laga tashado kadibna araahda ka soo baxda loo gudbiyo guddiga golaha wasiirada waxaa kaloo maanta noo marti ah maamulka gobolka banaadir uu hogaaminayay gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada injinyeriso oo asaga iyo wasaaradda arrimaha gudaha ay noo soo bandhigeen dib unkidda gudiyada degmada iyo golayaasha deegaanka iyo habraacyada loo mari doono si loo bilaabo doorashooyin heer degma ah ay maanta muqdisho ama gobolka banaadir aan aaminsanaha in la qaban karo si habraaci loo soo sameeyo kadibna meesha looga ambaqaado kadib waxaa warbixin gaabanna siisay guddiga madax bannaan ee doorashooyinka qaranka guddoomiyahooda xalim yare oo noo sheegtay magaalooyinka ay soo marayna si ay noo tusiyaan natiijadii ka soo baxday arrimihii doorashooyinka iyo wadatashyadii ay lasoo sameeyeen degmooyin fara badan shirkan ayaa qayb ka ah qorshaha diyaargarowga doorashooyinka labakunyolabaatanka oo horey uu u sheegay ra-iisul wasaaraha xukuumadda mudane xasan cali khayre in sanadkan labakunsideedyotobanka lagu dhammaystirayo qaabkay noqonayso ama nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta sanadka labakunyolabaatanka nasr bashiir cali warbaahinta qaranka magaalada muqdisho
mahadsanid nasra magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduudna waxaa xalay ka dhacday munaasabad ballaaran oo ku aadanal isku dhafka golaha baarlamaanka galmudug oo ay isugu dareen halsuna iyo galmudug taasioo qaybkeed heshiis horey loo gaaray madaxweynaha galmudugna waxa uu ku tilmaamay arrintaasi tallaabo dhanka horumarka ahi loo qaaday wariyahayaga maxamed deeq cabdi maxmed oo dhuusamareeb inooga soo warramo ayaa warbixintan ku eegaya qaabka munaasabaddu ay u dhacday munaasabadan oo ah isku darka labadaha baarlamaan ee galmudug iyo ahlusunna ayaa waxa ay ahayd mid si weyn muddaba loo wada sugayay waxaayna qayb ka ahayd heshiiskii labada dhinac hore ay ugu soo wada gaareen jabuuti iyadoona geedisocodka howshan fulinteeda ay iska kaashanayeen madaxda dalka soomaaliya urur goboleedka igaad iyo beesha caalamka kuwaas oo si weyn uga dhex muuqday iskudarka labada baarlamaan oo qayb ka ah heshiiska labada dhinac ay gaareen islamarkaana tirarka ugu muhiimsan kow ka ah ayaa lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ee caasimada maamulka galmudug iyadoona munaasabada ay kasoo qayb galeen mas-uuliyiinta ugu sareysa madaxda galmudug sida madaxweynaha madaxweyne ku-xigeenka madaxa golaha wasiirada gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisa sidoo kalena waxaa goobjoog ka ahaa xubno ka socday urur goboleedka igaad waxaana la isku daray labada baarlamaan oo ka kooban min siddeetan iyo sagaal xubnood iyadoona wadarta guud tirada ay ka dhigayso toddobaatan iyo lix xildhibaan munaasabada inta ay socotay ayaa waxaa si wada jir ah labada dhinac ugu saxiixay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaali geele xaaf iyo madaxa golaha wasiirada sheekh maxamed shaakir cali xasan waxaayna ahayd munaasabad aada u ballaaran ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay madaxa golaha wasiirada sheekh maxamed shaakir waxa uuna ka warbixiyey arintani sida ay muddaba usoo socotay iyo sida muhiim ay u tahay
waxaan idinku soo dhowaynaynaa marxaddan sharafta leh qiimaha badan leh soo bilaabatay dalka aan walaalahanaha ka soo bilaabatay ee jabuuti iyadoo arrintaa hormood uu ka ahaa bilowgii sharafta lahaa madaxweyne ismaaciil cumar geelle halkaa lagu soo unkay laguna dabaaldegay caasimadda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre hortooda ayagoo jooga beesha caalamku dhammaantood hortooda lagu saxiixay kabacdina loo istaagay sidii ay u midoobi laheed galmudug loona dhammaystiri lahaa heshiiskii lagu heshiiyey in la mideeyo galmudug waxaad ogtihiin isbuucyadii lasoo dhaafay magaalada tan caasimadda galmudug waxaa ka socday shirar waxaa ka socday midayntii labada maamul sidii hore loogu ballamay in lagu dhammaystiro maamulka dib u heshiisiintiisa caasimadda galmudug waxaa la qabtay guddiyo kala gedisan oo dastuurkii isku dara waa la dhammeeyey dastuurkii waxaa la dhammeeyey astaantii maantana baarlamaankiibaanu fadhinaa gudoomiyaha baarlamaanka maamulka galmudug cali gacal casir oo munaasabada isna ka hadlayaa waxa uu sheegay in ay tahay maalin taariikhi ah loona baahan yahay in midowda galmudug iyo hawshani hadda halkani soo gaartay laga faa'iidaysto geelle xaaf oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in munaasabadani ay ka mid tahay munaasabadaha taariikhiga ah waxa uuna ugu dambeyn ku dhawaaqay in mudanayaasha baarlamaanka la isku daray looga baahan yahay in shaqadooda ay wataan iskudarka labada baarlamaan ee galmudug iyo ahlusunna ayaa waxa ay fursad u tahay in baarlamaanku howlahooda ay gudagalaan taas oo muddaba laga dhur sugayay
waxaa sii kordhaya walaaca laga muujinayo xiisadaha ka taagan degmada beled xaawo ee gobolka gedo iyadoo jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada colombos ee gobolka ohio dalka maraykanka ay ku booriyeen madaxda dowladda federaalka soomaaliya inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka ka taagan xuduudda ay wadaagaan soomaaliya iyo kenya waryahayaga deeqa yuusuf shire deeqa soona ayaa warkan ka soo dirtay halkaasi jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool gobolka ohyo ayaa ka hadlay xiisada soo laalaabatay ee ka jirta xuduudda u dhexaysa magaalooyinka doolow iyo beled xaawo iyaga oo dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadda ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ugu baaqay in si dhab ay ula dirsaan xaaladan soo laalaabatay wadahadallo dhab ahna lala galo dowladda kenya waxay sidoo kale baaq u direen shacabka labada degmo mandheere iyo beled xaawo ay ku tilmaameen kuwo walaalaha oo aan marnaba kala maarmi karinin islamarkaana ganacsigooda iyo noloshooda ay isku tiirsan tahay haddii mid la xiro ama la xanibana kan kale uusan markaasi ka badbaadi karin caqabadaha nolosha ee aadanaha ku xeeran dadka degan mandheera iyo buulaxawo waxaan u dirayaa baaq ma kala gubi kartaan dad walaalaaad tihiin wada dhashay baad tihiin idin wax walba ka dhexeeyaan ganacsigu ka dhexeeyo isdhexmarku ka dhexeeyo walaalnimadu ka dhexayso deegaanku ka dhexeeyo yaan la idinkala goyni si wada jira uga soo jeesta meel ha ku hadlaynina degmada baled xaawo keliya kuwa mandheeraa degan iyo kuwa baled xaawo degan walaalo wey waxaan la hadlayaa dowladda soomaaliya dowladda soomaaliya waxay waxaan u malaynayaa markaan dooranay inuu ahaa ajandaheedii dalka dadka iyo dalka taas baan ka sugaynaa ma nihin dad dhahaya annaga gooni noogu heliya laakiin waxaan leenahay hadalkaad berbere ka tidhaahdeen baled xaawo ka dhaha taasaan ku leenahay dowladda soomaaliya
dowladda federaalkana dadku waxay isweydiinayaan madaxweynuhu muxuu la aaminsan yahay waxaan aaminsanahay oo ku kalsoona madaxweynaha soomaaliyeed maxamed cabdulaahi farmaajo ra-iisul wasaaraha khayre iyo wasiirka arrimaha dibadda oo arrintan hadda taagani ay khuseynaysto master cawad intuba inay kasoo bixi karaan ayna ku mashquulsan yihiin sidii si diblomaasi ah loo xalin lahaa arrintan dariska sida arinta loo loo xalin lahaa si diblomaasi ah ayadoon dagaal iyo dhibaato deegaanka ka dhicin kenya annaga waa dad walaalaheen ah oo aan isku deegaan nahay oo isku dhaqan aan nahay oon kusoo qaxnay oo micnihii aan xushmo kala mudan nahay laakiin xushmadda marka koowaad waxay ka bilaabataa gurigaaga dadkaaga ayaa kaa mudan kabacdi dadka kale ilmaheena oo ooyaayo there is no way aan u fadhiisanayno ama aan maxay ahayd ku aamusayno dhibaatada loo geysanayo hooyooyinkeenna iyo ilmaheenna dowladda kenya baaq baan u dirayaa baaqaan u dirayaa wuxuu yahay arrintu sidaad moodeen ma aha haddaad rabtaan inaa wax la kala xiro meesha ciidda soomaaliyeed iyo kan kenya ay isaga yimaadaan kala xira laakiin dhulka soomaaliyeed lama kala xirayo ugu dambaynna waxay ammaaneen wadahadallada labada dowladood ay ka yeesheen arrintan iyo weliba joojinta la joojiyey dhismaha derbigan ayagoo codsaday in laga dhabeeyo joojinta derbigan tan iyo inta laga helayo xal waara
deeqasoon oo inooga soo waranta maraykanka ayay taasiyad oo ka waramaysay dareenka jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka ohio ee maraykanka ee ku waadan xiisada ka taagan degmada baled xaawo ee gobolka gedo dhegeystayaal iminkuna gobolka hiiraan howlgallo ka dhana maleeshiyaadka al-shabaab ayaa ka soconaya degmooyin iyo deegaano ka tirsan gobolka hiiraan iyadoo ciidamada militariga soomaaliya howlgalladii ugu dambeeyey ee maleeshiyaadka al-shabaab ay deegaano fara badan kaga qabsadeen maleeshiyaadka al-shabaab maamulka gobolka hiiraan ayaa sheegay in tallaabadaasi ay sii socon doonto sida uu sharaxayo cali jayto cusmaan guddoomiyaha maamulka gobolka hiiraan oo ka hadlayay howlgallada ka dhanka maleeshiyada al-shabaab ee ka socda gobolka
laakiin waxaa la yidhaahdaa gumaadka ummadda soomaaliyeed baa la yidhaahdaa sababtu tahay maxay ku dhimanayaan diinta taalla oo lagu fidinayo iyo cidda gaalahoo laga fidinaya ayay tahay afariirdood iyo maquuf iyo ceel la hele brobleemka yaallaa muxuu yahay waa dhibaato ilaahay adduunka ku soo farday waxaan ciidamadaas uga mahad celinayaa qaabka ay shalay u howlgaleen maalmihii ka horreeyana ay uga howlgaleen aagaga degmada maxaas amisom iyo soomaaliba ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidan ka tirsan aagafaraad oo deganaa maxaas oo amisom khaasatan ciidanka etoobiya waxay hore uga howlgaleen wiigaan soo dhaafnay degmada maxaas waxay khasaare lixaadle u geysteen sida adduunkaba laga wada ogyahay al-shabaab shalana tii labaadaa dhacday sida saraakiisha ciidamadu u sheegeen maantana tii saddexaadaa dhacdo waa tan hor taalla waa idinka arkaya hadday tahay agab ciidan iyo hadday tahay wixii ay dadka ku biliilqaysanayeen oo boonooyinkii iyo bahalahay ku samaynayeen iyo dawadoodii waad aragtaan talis ayaa waxaa yaalla dokumenti iyo daawo iyo qalab meeshuu yaallaa waa talis mar haddii taliskii la qabsada ciidankaasoo lama qabsan al-shabaab kaydkii u dambeeya maanta waa kaasaa waxay dadka ku gubi jireen xataa fiilooyinka waa kuwa isbalafsiif waan u malaynayaa waxay wax ku qarxiyaan waa kuwa halkaa yaalla war soomaaliya shabaab waa jabaye ma ka tashanaysaan soomaaliya waxaan u bandhigaynaa shabaab jaqafyadii ugu dambeeya waa kuwaas soomaaliya waa kuwa waxoodii waa kuwa way wax ku qarxinayeen waxaan rabaa in hadalkayga ku soo xidho xaggeen u soconnaa waaye meeshaan u jeednaa waa xaggee waxaan u jeednaa sida uu carabaabay coronel barkat riyaale riyaale sorry riyaale waxaan u jeednaa inaan isu furno caqabadaha ay dhigeen degmooyinkii tuuladii dhexdooda waxaan rabnaa geed kastay galaan in ciidamadu uga daba galaan meeshay ka kiciyaan anuguna maamul iyo dowladnimo aan ku soo dabaalno sida aan u wada soconnahay waa noocaas ciidamaduna gulufay la daba joogayaan tuuladay ka saaraan iyo degmaday ka saaraanna inaan maamul iyo ciidan iyo maxaan ku laha kala dambayn ka yeegleennana annagaa u daba soconna howlgalkeennuna noocaas ayuu isu rajaan hayn doonaa waxaanan ilaahay ka rajaynayaa wakhti dhow al-shabaab wejigiisa uu dadka la hortaaganya inaan wax badan ka bedeli doono aad iyo aadaad umahadsantiingudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan ee bartamaha soomaaliya cali jayte cismaan ayuu kaasi oo ka warramayey howlgallada ka dhanka maleeshiyadka al-shabaab oo ka socda gobolkaasi hiiraan iyadoo doorashadii madaxtinimo ay ka socoto waddankaasi masar ayaa war ay soo saartay safaaradda soomaaliya dalka masar waxay ku boorisay bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi in taxadir iyo feejignaan ay muujiyaan inta doorashadu ay socoto waryahayaga mawliid xasan cabdi ayaa warkan ka soo diray caasimadda dalka masar ee kaahira waxaa maalintii labaad galay doorashada masar oo shacabka reer masar ay ku dooran doonaan madaxweyne cusub shacabka masaarida ayaa safaf dhaadheer ugu jira sidii ay u dooran lahaayeen madaxweynaha toddobaad ee dalka maamuli doona waxaana kursiga ku tartamaya madaxweyne cabdifataax siisi oo mar kale isku soo taagay inuu qabto talada dalka iyo musharax muuse mustafa muuse oo ah hogaamiyaha xisbiga alqad doorashada oo socon doonta ilaa maalinta arbacada oo berita ku beegan ayaa in ka badan konton iyo sagaal milyan oo qof isu diiwaan gelisay inay codeyn doonaan waxaana loo diyaariyey inay ku codeeyaan afar iyo toban kun oo xarumood oo ku yaala guud ahaan toddoba iyo labaatanka gobol ee dalkani masar ka kooban yahay sida uu warbaahinta u sheegay gudoomiyaha guddiga doorashada garsoore laashin ibraahim khudbadaha labada musharax ee u tartamaya kursiga madaxweynenimo ayaa ku sallaysan baahiyaha shacabka reer masar waxayna isweydiintu tahay keebee dooran doonaan codbixiyayaasha taagan qoraxda si ay u madaxweyne wax badan ka bedela masarta hadda dunida laga yaqaano mareegta guddiga doorashada ayaa lagu baahiyey in natiijada tartanka la sheegi doono labada abril waxaana guulaysan doona musharax la yimaado tirada guusha oo noqonaysa boqolkiiba konton oo lagu daray hal cod haddii labada musharax isu mari waayaan wareegga koowaad waxaa qasab noqon doonta in la qaado tartan kale oo wareegga labaad ah sida lagu daawacay mareegta guddiga doorashada ee masar dhanka kale safiir cabdiqani maxamed waacays ayaa soomaalida ku sugan masar ku wargeliyey inay taxadaraan saddexda maalin ee doorashada socota waxaana uu kula dar armay soomaalida inaysan marnaba ka tegin kaararka aqoonsiga ah ee caddeynaya inay yihiin muwaadiniin soomaaliyeed haddii ay wax la kulmaana soo wargeliyaan safaaradda si wax loogu qabto safaaradda soomaaliya ee masar ayaa ku dadaalaysa inay ka warqabto muwaadiniinteeda ku nool masarta oo suurtagelinaysa inay iska warqabaan safaaradda iyo muwaadiniinta soomaaliyeed ee degan masar mawlid xasan cabdi mawlid muha
mahadsanid mawlid maamulka puntland oo kaashanaya hay-adda faw ayaa waxay magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bariya puntland ka hirgeliyeen kawaan casriga loogu talagalay in dadka ku dhaqan magaaladaasi boosaaso ay ka helaan adeegyada ay u baahan yihiin wariyahayaga maxamed muuse tarsan ayaa warkan ka soo diray magaalo xebeedka boosaaso
kawaankan casriga oo ay dhismihiisa iska kaashadeen midowda afrika iyo hay-adda faw ayaa la soo gabagabeeyey waxaana si rasmiya maanta ula wareegay maamulka puntland oo ay u matalayeen wasaaradda xanaanada xoolaha iyo dowladda hoose ee degmada boosaaso dhismaha kawaankan oo dhaqaalo badani uu ku baxay kuna yaala duleedka boosaaso ayaa loogu talagalay in lagu qalo xoolaha nool ee maalin walba loo iibgeeyo suuqyada ganacsiga waxaana sida qorshuhu yahay tijaabo caafimaad la marsiin doonaa neef walba oo la qalayo si kor loogu qaado caafimaadka bulshada axmed cabdi cali shire agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha puntland ayaa sheegay in kawaankan uu dabooli doono baahiyo badan oo dhanka bulshada ka haysta qalliinka xoolaha
muhiimaddu marka waxaa weeye inaynu la wareegno kawaankii maadaama dib loo dayactiray oo la hagaajiyey gacankuhaynta hantidaasi waxaa yeelanaya dowladda hoose ee magaalada boosaaso maamulka iyo siduu u socon doono qaybta xanaanada xoolaha iyo caafimaadka xoolaha wasaaradda xanaanada xoolaha ka shaqaynaysa wixii kale howlmaalmeedka ee socodsiintiisa aana ciddii markaa ganacsatada iyo ciddii kale dowladda hoose iyo gobolka bari ay dee isla gartaan kolley waa qorshay leedahay ku habboon
gudoomiyaha gobolka bari yuusuf maxamed wacays dhido iyo duqa degmada boosaaso cabdisalaam bashiir cabdisalaam ayaa sheegay in loo baahan yahay in sidii loogu talagalay loogu shaqeeyo islamarkaana bulshada looga faa'iideeyo kawaanka la hirgeliyey waxaana ay xuseen in la doonayo in sida ugu dhaqsaha badan loo adeegsado
waxaan filahayaa hawl badan oo kale bay naga sugaysa siduu muxaahada u shaqeyn lahaa waxaan rabnaa wixii inay selful noqdaan oo ay shaqeeyaan wasaaraddii baa laga rabaa belediyihii dowladda hoosaa laga rabaa ganacsatadii dhaqaaluhu ka galeen baa laga rabaa run ahaantii waxa wana waajiba in la dhaqan geliyo maadaamaan in lala wareego shaygii oo dhismihiisa la daawanayo micno ma samaynayso laakiin waxaa micno samaynaya inuu shaqeeyo kharash badan baa galay juhdi badan baa galay waxa weye inuu shaqeeyo oo sidii hore uusan u istaagnaane uu noqdo wax shaqeeya
wasiirka xanaanada xoolaha dowlad goboleedka puntland cabdulaahi sheekh axmed waxa uu sheegay in kawaakan uu hab casriga u shaqayn doono ayna hubin doonaan caafimaadka xoolaha la qalayo iyo goobaha loo iibgeynayoba marka la qalana waxa weeye sidii ishayjeynik ah oo caafimaad qabta ayaa lagu qaybinayaa loo kofnaaya habkii casriga ahayo aad arkayseen ayay shaqadu ku soconaysaa ilaa meesha la geynayo xataa ay kontaroolan tahay maxamed muuse tarsan warbaahinta qaranka boosaaso
raadiyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayuu dhegaystayaal warkan idinkaga imanaya akhbaaraadka caalamka madaxweynihii hore ee koonfur afrika jacob zuma ayaa wajahaya dacwad maxkamadeed madaxweynihii hore ee dalka koonfur afrika president jacob zuma ayaa looga yeeray maxkamad si uu markaasi u wajaho dacwado loo haysto taasi horey loogu soo ogay gaar ahaan dhinacyada musuqa iyo dacwado kale ciidamada baleyska dalkaas ayaa sheegay in warqad loogu yeerayo madaxweyne zuma ay soo gaartay isniintii shalay xafiiska dacwadoogayaasha qaran ee dalka koonfur afrika ayaa horaantii bishan waxa ay sheegeen jacob zuma ay ku soo eedeyn doonaan lix iyo toban dacwadood ay ku jiraan ku-tikrifal awoodeed musuq iyo lacago been abuur ahi dacwada ayaa sidoo kale waxaa ku jira heshiisyo dhinaca hubka ah uu zuma ku lug lahaa sanadkii sagaashanaadkii dacwadaha ayaa sannado badan ka hor la tuuray kadib inta uusan zuma u ordin mar kale xafiiska sannadkii laba kun iyo sagaalkii madaxweyne zuma ayaa horey u beeniyey eedeymaha loo soo jeediyey ugu dambayntiina khilaafka dhinaca diblomaasiyadda u dhexeeya dalalka ruushanka iyo maraykanka iyo waddamo kale oo ka mida midowda yurub ayaa cirka isku sii shareeraya kadib markii waddamo badan ay diblomaasiyiinta ruushka bilaabeen inay ka soo ereedaan dalalkooda maraykanka kanada iyo ukrein ilaa iyo afar iyo toban dal oo ka tirsan midowda yurub ayaa si wada jira ugu dhawaaqay in dalkooda ay ka eriyeen doonaan boqolaal diblomaasi u dhashay waddanka ruushka sababtuna ay tahay weerarkii sunta ah oo dhowaan la sheegay in dowladda ruushanka ay geysatay waa muwaadin u dhashay dalkeeda balse ku nool waddanka britain ay ku weerartay madaxweynaha waddanka maraykanka donald j trump ayaa amar ku bixiyey in lixdan ka tirsan shaqaalaha safaaradda ruushanka oo lagu eedeeyey basaasnimo dalkaasi laga saaro ukrein ayaa iyaduna waxay eryoonaysaa saddex iyo toban halka dhowr dal oo kale ay ku jiraan waddamada faransiiska jarmalka iyo waddamo kale iyaguna bilaabeen diblomaasiyiintooda ay ka soo eriyaan waddankaasi waa waddankooda wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka ayaa sheegay in ruushka aanu weli jawaab ka bixinin sababta sun la sameeyey waa sababta ugu dhaqaaqay tallaabadaas iyo sumeynta lagu eedeeyey hay-adaha waddankaasi madaxa golaha hoggaanka midoogaha yurub donald tusk ayaa markii uu shaaciyey waa markii la shaaciyey tallaabadaasi oo lagu eriyeynayo diblomaasiyiinta u dhalatee waddankaasi ruushanka waxa uu sheegay inay dhici karto in diblomaasiyiin kalena la eriyo dowladaha britain iyo australia ayaa sidoo kale la sheegay inay qaadayeen tallaabo taa la mid a afhayeen u hadlay aqalka krimilinka ee looga aramiya waddanka ruushanka ayaa sheegay in go-aanka kama dambaysta ee madaxweynaha waddanka ruushanka president valadimir putin dhowaan la qaadan doono warkii dunida waa inaga inta anigoo hale cabdulqaadir cali ayaa idinla socodsiinayay idinku duwan mar kale farsamo yaqaan cabdisalaan yare